wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa ku dhawaaqday in dhowaan dib loo heli doono qaar ka mid ah xarumaha caafimaadka ee ku yaala magaalada baydhabo tilaabadan ayaa qayb ka ah dadaalada lagu xoojinayo helitaanka adeegyo caafimaad oo tayo leh kuwaas oo ka faa'iidaysanaya bulshada u baahan adeegyada caafimaade wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka doctor xuseen maxamed daahir ayaa sheegay in xarumahaasi dib loogu furi doono adeegyada hooyada iyo dhallaanka xaaladaha degdega ah iyo la tacaalidda cudurrada faafa wuxuuna markaasi sheegay in qorshuhu uu yahay in la xoojiyo shaqaalaha caafimaadka iyadoo la siinayo tababaro iyo agab caafimaade
liis saddex boqol oo shaqaale ah oo mushaari ah oo la kala saari doono cidda joogtay cidda aanan joogin waxaa lagu qoray maanta kadib waaxda nadaafadda iyo bilic soo celinta waxaana u agaasimaa agaasimo suude laga bilaabo saacaddan liiskaas oo intaa fadhidiin ah waxaad iska xadirinaysaan waaxda nadaafadda iyo bilic soo celinta waxaa waayey ay ku saabsan tahay qayb ka mid ah dib u qabeynta iyo howlgelinta shaqaalaha dowladda hoose ee xamar waxaad ogtihiin dowladda hoose ee xamar waa hay-ad dowladeed oo bulshada u shaqayso bulshada magaaladan ku dhaqanaa mas-uul ka ah horumarinteeda waajibaad ka qaada oo canshuur ka qaada isla markaasna laga doonayo inay u bixiso adeeg adeeg bulsho hadduu ahaa lahay dib u dhis hadduu ahaa lahay nadaafad hadduu ahaa lahay waxbarasho hadduu ahaa lahaa caafimaad iyo wixii lamid ah isbedelka gobolka ka dhacay kadib maamulka dowladda hoose ee xamar howlaha u istaag waxaa ka mid ah in dib loo qaabeeyo oo dib u habeyn lagu sameeyo shaqaalaha iyo shaqadoodaba maamulka maaliyadda iyo dakhli aruurinta wixii soo gelaayo iyo wixii baxayo iyo cidda la siinayana in la hubiyo iyo waxay gobolka u qabato arrintaas arrin oo habeen lagu riyoodo ma ahan guddi ah loo saaray guddiga loo saaray waxaa ka guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda maamulka gobolka banaadir guddoomiye ciise iyo tiim agaasimayaal ah oo shaqada shaqaalaha ka mid ah ayaa loo hawshaas loo xil saaray muddo saddex usbuuc ku dhowna ku howlanaayeen wixiina waa lasoo gebagabeeyey shaqaalihiina koox walbaba iyadoo lagu saleeyey qaab iyo aqoon iyo khibrad iyo wax kasta hanaan loo maaragtay xeer nidaamiye loo jideeyey lagu soo saleeyey